gudoomiyaha heedda qaxootiga iyo barakacayaasha koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir cali maxamed kobra iyo weliba uusaa ku warbiyaya mashaariic iyo dowladda u k iyo hay-adda jubba ayaa ku fuliyeen magaalada baydhabo gaar ahaan dhismayaal shan boqol oo guryo laka dhisi duleedka magaalada kulid markii magaalada baydhabo iyo hadiiran wafdiga ku dareera dowladda u k iyo hay-adda jubba sidii wallan ku ogaadan lahaayeen wala ku fuli mashaariic iyo siena koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha koonfur galbeed cabdiqaadir cali maxamed ayaa xusay in mashruucan sifayn uusaha ka dhammaaday haddana lanku faa'iideeyi doona dadka danyartay oo lanka talagalay waxa aa maanta kulan ku yeelanay xafiiska madaxtooyada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed kaasoon hogaaminayay hay-adda jubba iyo qolyihii deeqbixiyaasha ah u k shelter box oo milena ay ka socoto kuwaasoo oo maanta shir aan la qaadanay wasiir dowlaha madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed shirkaasoo uu ku dhammaaday oo guul wixii warbixin ahaa oo ku saabsanaana oon ka keennay oon tagnay guryihii shanta boqol ahaa oo la dhisaayey oo shelter boxes oo u k ay bixisay kuwaasoon ku soo booqannay meelihii qaxootiyada ee laga dhisay kuwaasoo oo agabkii loo qeybinayey iyo howlihii kaloo la qabanayey oo si wacan ah loo soo qabtay kuwaasoo indhahooda ay ku soo arkeen cidda deeqda bixisay oo ay maanta matelayso naagta mashruuca madax ka ah milena oo ila jirto oo u k shelter box ka socota iyo dhammaan shaqaalihii oo jubba oo ayagana nagala qayb galay waxaan leenahay aanna u sheegnay in ay howl fiican qabteen wayna mahadsan yihiin dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay idinku soo dhoweynaysaa gacmo furan waxaana u sheegnay in intaasi in ka badan ay u qabtaan dadka oo meeshaasi ku dhibaataysan oo ay ka mid yihiin dadkii qaxootiyada oo abaaraha oo dhibaatooyinka ay ka soo barakaceen ay ku haabsadeen dowladdana ay u diyaarisay istaraatiijiyad oo ku saabsan xalka waara kaasoo oo dowladda mar walibana ay qalbiga ku hayso ay dadaal badanna ay muujisay iyo juhdi badan dhinaca amniga dhinaca waxyaabaha ay ka mid yihiin oo loo qabanayo oo ay dowladdii oo amnigii iyo qayladhaan badanna loo sameeyo kuwaasoona ku howlan yihiin dhammaan hay-adaha oo dowladda wasaaradaheeda iyo laamaheeda amnigaba taasoo suurtagelisay in dadkaasi wixii loogu talagalay ay u gaaraan sidii loogu talagalay oo ayna u helaan xafiiska guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha dowlad goboleedka koonfur galbeed mar weliba wuxuu soo dhoweynayaa dhammaan hay-adaha u n-ka kuwa caalamiga iyo kuwa maxalligaba howlaha ay u qabanayaan iyo gargaarka ay u fidinayaan dadka masaakiinta ee tabaalaysan ee abaaraha ku dhacay kuwaasoo soo kabasho loo raadinayo dowladdana istaraatiijiyadeeda ay tahay in xalka waara aakarka loo suubiyo oo aynu ku naqdaanno hay-adahana waanu u sheegnay meelihii ay ka yimaadeen sidii loogu celin lahaa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa shelter box iyo jubba hay-addaasoo hawshii qabatay iyo qolada shelter box oo donarka milena iyo saaxiibkayga oo ila jiro oo asagana hawshii ay qabteen oo an aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin guddigana xafiiskiisii markii hore ay la soo xiriireen howlahaasi loo igmaday iyagoo dhammaanna howlihii shuruuddii loogu talagalayna la fuliyey kormeerkiina si wacan loo soo dhammaystiray waxaanu leenahay aad iyo aad aad u mahadsantihiin